kulan wacan oo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin gobol baad joogtaan iyo si walbaad inoo maqlaysaan halkan waa star f m codka gobolka waqooyi iyo beri waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka hoggaan kasta gaar ahaan arrimaha qoyska khamiis walba hadahan oo kale ayaad ka dhegeysataan warbaahinta star waa subaxnimo khamiisa taarikhdu waxaay ku beegan tahay afarta bisha koob iyo tobanaad ee novembar sanadku waa labada kun koob iyo labaatanka waxaa si toos ah aan u gudagelaynaa barnaamijkeena hogaanka ee arrimaha qoyska qeybihi ugu horey barnaamijka ayaa si toos ah aan u gudagelin anigoo ah musacab ismaaciil ayaa barnaamijka idiin daadiinaya dhammaantiin soo dhowaada barnaamijka arrimaha qoyska waxaan uga hadalnaa arrimaha quseeya lamaanayaasha sidoo kale ubadka waalidiinta iyo sidoo kale faamilka labada dhinac ama labada lamaane ee wada jooga sidoo kale waxyaabaha markaasi u suurageliya in faamilka uu si wanaagsan iyo madatiir wanaagsan ku tiirnaado iyo sidoo kale in aan rahdee waxyaabaha burburiya ama qoys burburka keena xalka iyo guud ahaan arrimaha ku gadaaman ee nolosha qoyska ayaanu ku eegnaa maantana waxaa ku eegi doonaa barnaamijka ama uga hadli doonaa dhankaas iyo dulqaadka iyo weliba samirka lamaanaha dhexdooda ah ayaan ku eegi doonaa barnaamijka warbixin ama falanqeyn ayaan ku eegi doonaa sidoo kale waraysi aanu la yeelnay mid ka mid a waa khabiir isagu ka faalooda arrimaha qoyska ayaan dhegeysan doonaa sidoo kale balse marka hore dulqaadka waxaa lagu tilmaamaa inuu yahay hubka farxadda iyo weliba daawada ka hortaga carada ama xumaanta dhex mari karta lamaanaha waayo hadday isu dulqaataan waxabaalah inay farxad ku wada noolaanayaan si kalsooninana u wada xalinayaan mashkiladaha soo kala dhexgala haddaba si aad u hesho qoys farxad ku noolaada waxaa qof kasta looga baahan yahay dulqaad badan waayo dulqaadku waa waxyaabaha badan ee guusha nolosha hormuudka u ah wakhtiyadii hore sabirka waxaa loo tixgelinay wanaag haddaba sabirka waxaa lagu qeexaa sida hantida baluuga ruuxa qofka awooddiisa inuu ku dego xaalad xun isagoo sugaya natiijooyinka howlaha soo noqnoqday koobka dulqaadka waa erey mugle oo tilmaamaya xadka xadidan ama xuduudaha dulqaadayaasha aadanaha markay dhergto qofku wuxuu noqonayaa mid dareen badan iyo dareen diidma ah oo badanaba xanaaqa xanaaqa wuxuu sameeyaa falal aad u badan ama u baahan tahay in aad ka qoomamaysid wakhti dheer badanaa tani waxay samaysaa xiriirka dadka ama xiriirka dadka ay saameyn ku yeelata sidaas darteed jaceylka iyo dulqaadka si aada ay isugu xiran yihiin xadka dulqaadka sida aad fahmaysa ama fahansan tahay waa ay ka duwan tahay qof kasta ama qof walbaba sidaa uu u dulqaadanayo waa ay kala duwan tahay dad badan ayaa jecel inay hagaajiyaan tayada dabeecadooda oo ay noqdaan kuwa bukaana waxay leeyihiin fursad ay ku qiimeeyaan xaalad macquul ah oo aan saameyn ku yeelan rabshadaha shucuureed haddii aad ka mid tahay goobada noocan oo kalea waxaa laga yaabaa inaad xiise u leedahay barashada dhowr siyaabood oo sabir u ah dulqaadka calaamadaha ugu caansan ee dulqaad la-aanta waa caro ama carada badan sidaas darteed xilliga dareenka weyn ama dareenka si tartiib ah u xisaabi naftaada ilaa shan iyo inka badan wakhtigaada isxakamaynta iyo weliba dulqaadka ayaa sii fiicnaanaya xilliyada aada isxakamaynayso amaba markaad arooto guud ahaan barnaamijka waxaan kaga hadlaynaa waa samirka iyo weliba dulqaadka lamaanaha dhexdooda ah waxaa sidoo kale aan idin dhegeysiinayaa sidaan hore idinkugu sheegay waraysiga aan la yeeshay khabiir dhanka arrimaha qoyska oo aanu ka wareystay arrimaha khuseeya ama arrimaha ku saabsan dulqaadka lamaanaha dhexdooda ka jira sidoo kale in qoysaska soomaalidu iyagu ay yihiin kuwa dulqaata inay ku baraarugsan yihiin iyo sidoo kale waxyaabaha ka dhalan kara haddii dulqaadka laga tago faa-iidooyinka dulqaadka ay leeyahay iyo guud ahaan arrimahaasi ayaan barnaamijka uga hadlayna cabdicasiis maxamed cabdiraxmaan waa khabiir isagu ka faalooda amaba ku xeeldheer arrimaha qoyska waxaan ka wareystay arrimahani aanu dhegeysin doonaa goordhow waraysigiisa aan oga hadlayno arrimahan qoyska watay subax wanaagsan dhammaantiin dhegeystayaal gobolba aa joogtaan iyo sulbaadna maqlisaan barnaamijka hoggaan kasta ee arrimaha qoyska ayaan ku guda jirnaa maanta aan uga hadlayno dulqaadka iyo weliba samirka lamaanaha dhexdooda waxaan iminka doonayaa in aan idin dhegeysiiyo waraysigaasi aan la yeeshay cabdilcasiis maxamed cabdiraxmaan oo isagu ah khabiir dhanka arrimaha qoyska waxaan ugu horeen weydiiyey sida ama qaabka ugu haboon ee lamaanaha oo isugu dulqaadan karaya waad mahadsantihiin dhammaan bahda idaacadda sta f m haddaan magacayga ku bilaabo waa waxaa laydhahaa cabdicasiis maxamed cabdiraxmaan oo ku nool magaalada nairobi horta dulqaadka uu noocyo badan yahay oo sibooyin badan baa loo kala qaadaa kow waa dulqaad loogu dulqaata ruuxa waxyaalaha uu ilaahay ku abuuray hadduu yahay curyaan hadduu yahay indhoole hadduu yahay dhagoole dulqaadna waa dulqaad loogu dulqaato ficilka ruuxa iyo dhaqankiisa marka labada dulqaadba diinta wayna fartay wayna nagu boorisay ilaahay markuu qur-aanka noogu sheegay wuxuu dhahay wamin aayaatihi an khalaqa lakum min anfusikum aswaajan litaskunuu ilayha wajacala baynakum mawadatan waraxma mawadda waa kalgacayl kalgacaylna wuxuu ku imaadaa dulqaad markaad labada lamaane waxay isugu dulqaadan karaan ficil hadday noqoto uu midkood dabeecad xun yahay midkood hadal kulul yahay midkood uu yacni dhaqamo la rabin oo reerka burburin karo inuu keenayo inuu ka kale ugu dulqaato mise dulqaad dhinaca khalqiga rabbaaniga ah uu ugu horeeyo midkood inuu camoole yahay indhoole yahay taana ugu dulqaato oon aaminsanahayn inay keeni karto labada lamaane inuu dhexdooda mara kalgacayl iyo wadanagaasho fara badan waan garta maxay tahay faa'iidooyinka samirka iyo dulqaadka lamaanaha dhexdooda samirka cumuum ahaan iyo kor haddiiba kor ahaan loo kormeero samirka isaga gooni ah oo lamaane u dhexaynin ayuu wuxuu dhalaa faa'iidooyin badan oo ugu horreysa dadka inay kalgacayl dhexdeedu maro in ilaahay loogu dhowaado ruuxaas inuu la soo baxo khisaal min khisiaalilmu'miniin ka mid a calaamadooyinka mu'miniinta lagu garto haddaan usoo daadega lamaanayaasha dhexdoodana labada lamaane markay iskugu dulqaataan dhinac abuur ilaahay iyo ficil iyo dhaqanba labadaa lamaane dhexdooda waxaa ka dhalanaya kalgacayl fara badan wada nagaasho jacayl waxay noqonayaan laba ruux oo dadka kale iskaga dhow ilan ilaahay nebi aadam markii la abuuray gadaal unbaa laga abuuray xaawo oo nebi aadam feed feerihiisa ka mid a laga abuuray waxaa looga abuuray inay qayb isaga ka mida noqoto isagana uu noqdo qayb iyada ka mida oo labadaa ruux iskugu dulqaataan wax walboo dhibaataa oo iskabaan ninka hadday boqol nin garbihiisa taagan yihiin ma dareemi karo farxad ma dareemayo farxad far la eg markuu la joogo xaaskiisii marwadiis marka haddayba ka waran marwadiisii isaga ay kalgacayl u dhexeeyaan yihiin laba ruux oo isku dulqaadsan isfahansan waxaan aaminsanahay inuu ka dhalan karo reerka uu ruux walba oo dhallinyaro ah uu hamiyo inuu dhisto waan gartee maxaa ka dhalan kara haddii labada qof ay isu dulqaadan waayaan oo mar walba ee dulqaad la-aan dhexdooda uu ka jiro taas horta saan aniga aaminsanahay waa mid iska cad oo maanta u baahnayn in la sharxo iyo faahfaahin dheeraada lagasii bixiyo dulqaad laba ruuxoo saaxiibo ah oo qol isla degan mise nolol wada wadaago mise meel waxbarasha isla dhigto hadday isku dulqaadan waayaan siduu dhexdooda shaydaanka uga faa'iidaysto dagaal usoo dhexgalo xaasidnimo ay uga dhex abuuranto unbaa uga dhex abuurmi lamaanayaasha inaad maqasho ma garanaya muscabo shayaadiinta casar walba waa la shiriyaa waa la iskugu yaraa mid walba waxaa loo shiriyaa in loo mahad celiyo wuxuu maalintaa qabtay shaydaanka nin inaagtiisanin inaag soo kala geeyay maalintaa isagaa man of the match isagaa meesha haysto isagaa bilad loo xiraa markaa waa waa la bogaadiya waxaa lahaa saa hore u soco islaamo badan iyo rag badan kale shaqo badan baa qabatay markaa taa waxay ku tusinaysaa nin inaagtiisoo kala tegayaan dhibaataday leedahay markaa dulqaad la-aanta waxyaalahaasay keentaa sheeko yar haddaan kaaga sheekeeyo waxaa la dhahay nin baa waa naag baa waxay ugu dulqaadan weysa dadka sanqaroorkas in sanqaroor kale in aragto ma garanaya waxaa la dhahay islaantiisa ugu dulqaadan weysay soo markuu galaaska cabuu ku dhardhareeraa markaas maalintii dambe markuu arkay islaantiisa u dulqaadanaynoo galaasku wax ku cababa dhaqayso ayaa intuu soo qabtayuu dhulka seexiyuu galaasku wax ku cabaybuu afka u geliy markaasuu dheh liq naaya liq marka wuxuu isaga ku boorinaya inuu ugu dulqaadato wax walba uu yahay wax walba oo ilaahay rabbaani uu ku abuuray markaa dulqaadka haddii la isku dulqaadan waayo labada lamaan isku dulqaadan waayaan shaydaanka ka dhex faa'iidaysto cadowga kale bannaanka joogaa ka dhex faa'iidaysto nolol farxad lama hegaan gabar walba gurigooda waxay uga soo tagtaa inay nolol farxad badan hesho noloshay rajaynaysa inay hesho kalgacayl inay hesho maxabo iyo mawado inay hesho laakiin hadduu ninka gurigaguriga la joogo ee ninkeeda hadduu ugu dulqaadan waayo dhibaato walba wixii waa dumar way iska khaldami kartaa taas waxaa dhici inuu labadii ruuxba ay farxad meeshii ka waayaan sidoo kalena hadday u dulqaadan weyso ninka hadday gabadha ninkeeda u dulqaadan weyso isagoo casarkii daalan markuu ka imaado daalkiisa iyo rafaadkiisa iyo laga yaaba inuu isku hadal gudulayo ugu dulqaadan weyso isagana sidoo kale farxad ma helayo ragga markay soo wada daalaan nabiga caleyhi salatu wasalaam waxyga markii lagu soo dejiyey si usii ordaya gurigii wuxuu tegayay khadiijo markaasuu wuxuu dhahay idad idad idad markaa wuxuu ka helay naxariis dulqaad gurigeedu ku nisanay ka waran haddii la isku dulqaadanaynin oy khadiijo ugu dulqaadan lahayn nebiga wakhtigaas oo ay dhihi lahayd waryaaka idhaaf dhibaataa ka dhalan lahayd markaa si ay meel walba iyo dulqaad la-aan walba ay dadka dhexdooda ay dhibaato uga dhaliso ayay si ballaaranna dhibaato uga sii dhex dhalisaa lamaanaha hagaag muranka micno la-aanta ah sidee ayuu u saameeyaa lamaanaha wada nool ilaahay qur-aanka wuxuu ku dhahay laa tas'aluu can ashyaa'in tubda lakum tasukum waxyaalo su-aalo qaar iyo hadal qaar waxaa jira inta badan nolosha lamaanaha burburiyo hadda haddii waxaa uu nabiga caleyhi salaatu wasalaam uu sheegay idalmar'atu sallad khamsahaa waxafidad farjahaa xadiidka uu sii socday wa adaacat zawjahaa baa la dhahay zawjigeeda ay adeecdo marka muranka joogtada inta badan wuxuu keenaa labada lamaano inuu dhexdooda isku dhac inuu isku dhac ka abuurmo iyo khilaaf iyo muran muranka faraha badanna si u wada hadalka badan wuxuu meel unbuu kaaga qalloocan khalad meel aad ujeeda meelka ahayn baa geli marka inta badan muranka faraha badan lama sii waa makruuh oo ay ka digtay diinta ina maanta dhan muranka la wado murankaasoo haddii uu ninkana la murmaxayskiisa maanta dhan uu uu dhibaato u keenay labadooda hadday gabadha la muranta ninkeedan oyba kasii sarrayso uu u arkay inay tahay ixtiraam la-aan marka muranka badan waa nooc ka mid a xishmad darrada labada lamaana dhexdooda mari karta oy diinteena nooga digtay ooy wacdi badan iyo waano badanna ka soo saartay oo la rabo inay labada ruux isku tanaasulaan mid hadduu qabsado inuu midka kale usii daayo oo ay noqdaan laba ruux oo isfahansan dhaqan ahaan dabeecad ahaan iyo wada noolaasho ahaanba oo waxyaalo badan ku murmeynan waxaad ka dhawaajisay in la isku tanaasulaan labada lamaane ama ninka ama haweeneyda ama xaasku ay tanaasusho ma jirta cid gaar ah oo ay tahay inuu samro ama u dulqaato mar kasta horta dulqaadka labadoodaba wuu faran yahay laakiin inta badan wuxuu sii faran yahay gabadha inay ninkeeda u dulqaadato oy ugu dulqaadato waxyaalo walboo soo wajihi karo ay ugu horeyso inuu dabeecad xun yahay ilan iyada ilan iyada dulqaadkeedaas ilaahay baa uga ballan qaaday janno iyo hadday dulqaadato inuu abaalmarin wanaagsan aakhara siin doono adduunyana ugu horumarin doono taas macno ma aha inuu ninkana u dulqaadan waayo ninkana sidoo kale waxaa la rabaa inuu u dulqaato haweenaydiisa ilaan dumarku waa feedh qaloocan inay iska khaldantaa laga yaabaa inay caatifo qaado wax la rabin inay ka qaylisaa laga yaabaa kow horta waa inuu fahmo inay dumar tahay oy khaldami oy dhibaato waxyaalo badan oo loo fiirsanan ay u fiirsana marka waxaa la rabaa si khaasa inuu haweenaydiisa ugu dulqaato uu ogaado inuu gurigeeda uga soo kaxeeyey suu iyada farxad kalgacayl
waan gartee aan usoo laabano qoysaska soomaalida inta badan iyaguma ka muuqataa samirka iyo weliba dulqaadka kolley ana intaan arkay qoysaska soomaalida intaan ka arkay kolley dulqaadka saanu arkay kuma sii badno ilaan raggu waxay u haystaan inta badan gabdhahee gabdhihii waa hore lasoo guursan jiray waxay ahaayeen gabdho nooc yara addoonsi ah lagu yara samayn jiro ninkeeda wax waxba uguma khalad yar hadday samayso wareerkeeda ugu soo diri jiray marka uma arko qoysaska soomaalida qoysas inta badan kusii baraarugsan ahmiyadda uu dulqaadka leeyahay hadda waxaa arkaysaa inta badan anigana nagu dhex badan gabar yar oo shan iyo toban jir uu nin guursanayaa markay wax yar joogtay lix iyo toban jir iyo uu hal sano qabana way soo kala tegayaan taas markaasi falanqaysa waxaa kuu soo baxaysa inuu ninka u dulqaadanin inay gabadha yarayd ay u baahnayd inay waxyaalo badan barato iyadoo wakhtigii gaarin ay baran lahayd uu ka hor uu soo guursaday la rabay inuu isaga baro mise waalid iyo mise walaal u keeno oy gabadhii barato sida reer loo dhaqdo sida in roola- roo- loo raaligeliyo ilaan gabadha waa gabar yar waxaa laga yaaba inay waxyaalo badan fahamsanayn oy ka boodayso inuu ugu dulqaato meeshay ahayd gabadhii yareed uu shalay soo aroosay iyadoo yar ayuu ayuu ay- ay- ayuu furayaa wuxuuna ku furi dulqaad la-aan isaga ka imaatay uu fahmi waayey gabadhan inay tahay gabar yar oo u baahan inaan waxyaalo badan la baro waxyaalo badan lagu waaniyo waxyaalo badan laga waaniyo waxyaalo badan lagu een, looga digo waxyaalo badanna la amro inay samayso marka waxaa arkaysaa gabadha yareed ee shan iyo toban jirka ee lix iyo toban jirkeed ugu dulqaadan weynayaa hadhow waxaa imaan meesha gabadha iyadoo yar inay bas inay inay ninkay kala tagaan oy hadhow gabadhana inta badan gabdhaha caatifa hagto markay gabadha iyadoo yar laga yaabo inuu raari wax kasoo burburo inta badan way nolosheeda way way ka samraysaa waxay isleedahay waa khalaas way ku dhammaatay marka taas rag ahaan waxaa la rabaa inay dulqaad badan sii muujiyaan gabdhahana sidoo kale waxaa la dhahay waxaa la dhahay een, ikhlaaska iyo daacadnimada gabadhana waxaa la ogaadaa markay waxba la haysanin eber aad tahay uu ninka waxba haysanin ninka ikhlaaskana waxaa la ogaadaa markuu wax haysto hadhow waxaa arkaysaa markuu gabadha waxba haysanin way ka carari beri markuu wax helana way kusoo ordi ninkana waa sidoo kaleo markuu wax helo saddex buu ka daba keeni gabadhii faqriga ugu dulqaadatay marka way bannaan tahay ma diidanin oo ina saddex laga daba keeno laakiin sidoo kale oo inuu dulqaadkeeda uu gabadhii qadariyo marka waxyaalaha dhan waa waxyaalo u baahan in la iskugu dulqaato oy qoysaska soomaalida fahmaan gabadha inay ninkeeda faqri ku nicin ninkana gabadhiisa uu ku nicin uu ku nicin waxyaalo caado yaryar oo iska bedeli karto rag baa waxaa maqlaysaa rag baa waxaa maqlaysaa la gabadhaydi waan inaan iska furaan rabaayo cunto macaan ma kariso waa cudurdaar run ahaantii markaad sii fiiriso wax qiime iyo wax weynuu ku fadhiyo sii jirin nabiga caleyhi salaatu wasalaam weligii cunto loo keenay wax kamuu sheegin waxay rabtaba ha ahaatee markaa dhaqamada nabiga caleyhi salaatu wasalaam inaan uga dayanno oon dulqaadka aada u badinno cabdicasiis ee lamaanayaasha soomaaliyeed iyagu ma ku baraarugsan yihiin muhiimadda in la isku dulqaato Een, saan hore usoo sheegay lamaanayaasha soomaalida aan inta badan arkay waa kala waa laba nooco qaarna waa dadkay dhahaan dhootaneedko dadkii horeyska ah kuwana waa kuwa dambe la dhaho dhootkoomka ah marka qoysaska hore soomaalida inta badan may ahayn kuwa kusii baraarugsan ahamiyadda dulqaadka uu leeyahay waxay u arkeen inay gabadha tahay gabar ay soo guursadeen guriga iska imaatay inay khaldantana la rabin oo macsuumad ah oo hadday khalad yar gashaa arkaysa ninka inuu ka bixinayo falcelin aad iyo aad u culus falcelin aad iyo aad u culus inuu ka bixinayo uu gabadhii reerkooda u dirayo waxyaalo ay imaanayso iyo gabadha oo sidoo kale ugu dulqaadanin ninkeeda hadduu geel yar yeesho mise waxyaalo maantana tii way isbedeshay oo dotcomka markii la imaado dadka reer magaalka ah iyagana haddee miisaankoodii unbay soo saarteenoo waxaa arkay gabdhaha maanta ugu badan ninka ragga inay lacagta ku qiimeeyaan wiilashii hadda iskaabulada aheyd ee meelahan magaalooyinka joogtay dibadda jirin gabdhihii dhan baa ka warwareeganayo gabar diyaar u ah inay faqri ugu dulqaadato mise inay zero iskala bilaabaan male waxaasoo taana ninka maalintuu meeshuu rabo gaari waa saf baa loo soo geli waa iska adduunyo marka anagoo taas anoo taas fiirinayno labada lamaane ee qoysaska soomaalida ah lamaanayaasha waxaa la rabaa inay ku baraarugsanaadaan inay adduunyada ay tahay mujaradu ilaahay inuu dhaho kun fayakuun ruuxa aad maanta filanaysay inuu saas iyo saas saas ugu tagtay mise aad ugu dulqaadan weyday beri meel ka fiican meel ka sarreyso meel ka hamiweyn inuu gaaro inaad sawirataa la rabaa ilaahayna waxa ugu weynee la qanciyo bini aadan ma aha waxa ugu weynee la qanciyo naf ma aha waxa ugu weynee la qanciyo waa ilaahayna abuurta subxaanahu watacaala ilaahayna wuxuu ku qanci karaa uun markay labada lamaano iyaga isku qanacsan yihiin ay isku dulqaadanayaan ay gabadha ninkeeda adeecayso ay u dulqaadanayso ninkana uu gabadhiisa adeecayo uu u dulqaadanayo markaas waa qoysaska soomaalidaan ku baraarujin lahaa inay dulqaadka badiyaan ilaan dulqaadka waa aasaaska iyo dhagaxdhigka lamaane isku faraxsan oo dhexdooda kalgacayl u dhexeeyo waan gartay cabdicasiis ugu dambeyntii dulqaad iyo samir la-aanta kaanil intee la-eg ayay ka qaadan kartaa ama ka qaadataa inta badan qoysburburka siiba soomaalida iyo kuwa iyagu guurka ku cusub waxaa kaalinta ugu culus ka qaata burburka qoyska hadday labada ruux isku dulqaadanaynin bataatan islamaba islama noolaan karaan hadduu ninka ugu dulqaadanaynin gabadha waxay tahay uu karaahiyaa iman waxaa imana meeshii cadaawad ina war la kala sheeg sheego hadhowna aakhir wixii laga wada cararay ee ahaa qoysku inuu burburo ayaa imanaya marka ani ahaan waxaan qabaa inay inay inay inay dulqaad la-aanta iyo samir la-aanta inay inuu yahay waxa ugu weyn ee kala ee burburiya qows qoyska burburiya ilaan labadii ruux ee guriga isla noolaa haddii isku dulqaadan waayaan wax meeshaas qoys oo sii soconaya ma laha labada ruux aaban ka baxna labada ruux ee lamaanayaasha ah labada ruux ee nolosha wadaago saaxiibada ah walaalaha ah ka weyn ka yar hadduu u dulqaadan waayo ka yar ka weyn hadduu u dulqaadan waayo meeshaa reeri jira ma laha markaa wuxuu ku dhisan yahay nolosha lamaanaha ay ku dhisan tahay iyo guurkaba uu ku dhisan yahay waa dulqaad dulqaadka hadduu jirin nolol lamaano oo farxad iyo kalgacayl ku wada soconaysa ma leh marka ilaahay naxariista markuu dhahay min aayaati an khalaqa lakum min anfusikum aswaajan litaskuruu ilayha wajacala baynakum mawadatan waraxma naxariis naxariista maxaa waaye naxariis waxay imaataa markii la isku dulqaato ruuxba ruuxa kale ciladihiisa ruux adduunka dhammaystiran ma laha ruuxba ceeb buu leeyahay ruuxbaa cilad leh ruuxbaa canaaqi og ruuxbaa iska qabow ruuxba ruuxba ilaahay ruux dhammaystiran ma leh labada ruux hadday gartaan inay iskugu dulqaataan ceebahooda ciladahooda khaladaadkooda labada ruux waxay noqonayaan labada ruux ee adduunyada ilaahay isugu jecel ilaan laba ruux oo isku dulqaatay waa laba ruux oo nolosha la fahmay oo isla aaminay inay hal meel noloshooda iyo mustaqbalkooda u wada wadaan
waagaag codkaasi waxa u ahaa cabdulcasiis maxamed cabdiraxmaan khabiir dhanka arrimaha qoyska waxaana ka wareysanayay muhiimadda ay lamaanaha u leedahay ama u leeyahay inay samirka iyo weliba inay isku dulqaataan inta ay wada joogaan aad buuna u mahadsan yahay wareysigaasi iyo faahfaahinadaasi aadka u xiisaha badan ee uu naga siiyey daqiiqada kooban kadib warkii saacadda ayaa foodin ugu soo haya oo aad dhegeysan doontaan sidoo kalena qeybta labaad ee barnaamijka ayaan iskugu soo laaban doonaa oo dhegeystayaasha fursadda u siin doonaa barnaamijka iyaguna si dhankooda ay qeyb lagula soo noqdaan balse dhegeystayaasha bikaraadiaha furtay barnaamijka waxaan oga hadlaynaa maanta samirka iyo weliba dulqaadkaasiba ee lamaanaha ama dadka iyagu wada jooga ee wada nool haysqaba ayaanu ka hadlaynaa muhiimadda uu u leeyahay haddii halkaasi uu dulqaad ka jirin waxyaabaha ka dhalan kara ama caaqibadaha ka dhalan karaan sidoo kale farqiga u dhexeeya dadka iyagu isla jooga ama wada nool ee isku samra iyo weliba kuwa iyagu aan isku samrin ayaanu ka hadlaynaa maanta sidoo kale qoysaska soomaalidu in iyagu ay ku baraarugsan yihiin ama iyagu ay yihiin kuwa isku samra ama isku dulqaata mar walba oo waxyaaba ama khilaaf ama madmadow uu soo kala dhexgalo ayaanu ku eeganaa barnaamijka maanta qeybta dambe ayaan dhegeystayaasha fursadda aan raadi qeybta labaad ee barnaamijka ayaan dhegeystayaasha fursadda u siin doonaa sida ama qaabka u wanaagsan ee lamaanayaasha isugu dulqaadan karaan ama isugu sabri karaan iyo weliba qoysaska soomaalidu inay ku baraarugsan yihiin ahmiyadda samirka iyo dulqaadku u leeyahay guurka ayaanu eegi doona siiba weliba kuwa iyagu guurka ku cusub ama lamaanayaasha markaasi iyagu isguursaday iminkana aan dib ugu soo laabanno barnaamijkeena hoggaan kasta ee arrimaha qoyska qaybta ugu horee barnaamijka ayaad soo dhegeysateen barnaamijka si gaara maanta aan uga hadlayno dulqaadka iyo weliba samirka lamaanaha dhexdooda ah ee waxaad soo dhegeysateen waraysaan la yeelanay khabiir dhankaas ee arrimaha qoyska ka faallooda waanu waxyaabo badan markaas inoo bidhaamiyey oo ku saabsan qodobkaan barnaamijka uga hadleyna ee faa'iidooyinka iyo muhiimadda ay laad u leedahay samirka iyo dulqaadka lamaanayaasha wada jooga balse inta aan barnaamijka dib ugu soo laaban mise mar kale aan dhegeystayaashana fursadda aan u siinin aan iminka soo qabto baafin waxaa la baafinayaa anis maxamed axmed keynaan waa anas maxamed axmed keynaan waxaa uu dhigtaa iskuul lagu magacaabo kothioko secondary school waana fasalka saddexaad waxa uu maalinkii sabtidii tegay magaalada gaarisa isaga oo bad qaba ama nabad qaba balse markii uu maalinkii isniinta ama subaxii abaare sagaalka uu dib uga soo laabtay magaalada gaarisa ayaa ilaa iminka waxaa la la-yahay halka uu jaani cirib dhigay anis maxamed axmed cid allaala ciddii aragto waxaa looga codsanayaa in si naxariis leh ay ugu soo hagaajiyaan telefon namberka iber toddobo laba sideed afar sideed saddex saddex shan shan ama iber toddobo laba sideed sagaal hal sagaal labo sagaal eber aan dib idinkugu celiyo baafin waxaa la baafinayaa anis maxamed axmed keynaan waa wiil dhigta dugsiga ama iskuulka lagu magacaabo kothioko secondary sidoo kalena ah fasalka saddexaad waxa uu magaalada gaarisa tegay maalinkii sabtida isagoo bad qaba ma nabad qaba balse markii uu ka soo laabtay maalintii isniinta subaxeedii abaare sagaalkii subaxnimo ayaa waxaa ilaa imika lala yahay halka uu aaday ama goor uu jaani cirab dhigay cid allaala ciddii aragta anas maxamed waxaa si naxariis lah looga codsanayaa inay kusoo hagaajiyaan telefon namberka eber toddobo laba sideed afar sideed saddex saddex shan shan amaba eber toddobo laba sideed sagaal hal sagaal labo sagaal eber aan halkaasi uga gudbo baafintaasi iyo yarkaasi anas waxaan doonayaa in mar kale dib aan ugu soo laabto barnaamijka iyo qodobka aan sida gaarka ah uga hadlayno ee dulqaadka iyo weliba samirka lamaanaha dulqaadka waxaa lagu tilmaamaa inuu yahay hubka farxadda iyo daawada ka hortaga carada amaba xumaanta dhex mari karta lamaanaha waayo hadday isu dulqaataan waxaa hubaala inay farxad ku wada noolaanayaan si kalsooni lehna u wada xalinayaan mashaakilada ama dhibaatooyinka soo kale dhex gala haddaba si aad u hesho qoys farxad ku noolaada waxaa qof kasta looga baahan yahay dulqaad badan waayo dulqaadku waa waxyaabaha guusha nolosha horumarkeeda ah wakhtiyadii hore sabirku waxaa loo tixgeliyey wanaag haddaba sabirka waxaa lagu qeexaa sida hantida baluugga ruuxa ee qofka awooddiisa inuu ka dego xaalad xun isaga oo sugaya ama isagoo sugaya natiijooyinka howlaha soo noqnoqday koobka dulqaadka waa erey mugle oo tilmaamaya xadka xadidan ama xuduudaha dulqaadayaasha aadanaha markay dheeraato markay dheragto qofka wuxuu noqonayaa mid dareen badan iyo dareen diidma ah oo badanaaba xanaaqa xanaaqana wuxuu sameeyaa falal aad u baahan xanaaqa wuxuu saameeyaa falal aada u baahan tahay in aad ka qoomamaysid wakhti dheer badanaa tani waxay saamaysaa xidhiirka dadka sidaas darteed jaceylka iyo weliba dulqaadku si aada ay isugu xiran yihiin xadka dulqaadka sida aad fahmaysa ama fahamsan tahay way ka duwan tahay qof kasta ama way kala duwan tahay qof walbaba hadba xadka uu dulqaadanayo waa ay kala duwan tahay dad ayaa dulqaadkoodu sareeya halka kuwa kale dulqaadkoodu aada u hooseeyo dad badan ayaa jecel in ay hagaajiyaan tayada dabeecadooda oo ay noqdaan kuwa bukaana waxay leeyihiin fursad ay ku qiimeeyaan xaalad macquula oo aan saameyn ku yeelan rabshadaha shucuureed haddii aad ka mid tahay goobada noocan ah waxaa laga yaabaa inaad xiise u leedahay barashada dhowr siyaabood oo sabir iyo dulqaad ah amaba aad ku samri kartid calaamadaha ugu caansan ee dulqaad la-aanta waa caro ama carada badan sidaas darteed xilliga dareenka weyn ee dareenka si tartiib ah u xisaabi naftaada ilaa shan iyo in ka badan wakhtiga isxakamaynta iyo dulqaadka ayaa sii fiicnaanaya waxaa lagaga baahan yahay in markaa aad carootid aada isxakamaysid sidaas awgeed ee dulqaadkaadu u noqdo mid sareeya guud ahaan barnaamijkana waxaan maanta doonayaa inaan kaga hadalno samirka iyo dulqaadka lamaanaha dhexdooda ah oo si aada muhiim ugu ah lamaanaha ama dadka iyagu wada jooga muhiimadu amaba waa muhiimada samirka iyo dulqaadka waxaa la sheegaa in dalka shiinaha bulshada lagu magacaabo tibit marka uu soo xusho gabadha ninka ama ay suurguursanayaan wiilku koox ka mid ah xigaalka iyo weliba qaraabada gabadha ayaa soo kaxeeya gabadha waxaana ay fuulshiiyaan ama ay dhahaan fuul geed aada u dheer markaasi ay isagana u yeedhaan iyagoo hoos taagan geedka oo ula dhadheer ku hubsanaya amaba ku garaacaya ama ku hubaysan qaraabada gabadha ayaa ninka ku yidhaahdaa haddii aad doonayso inantayada ugu kor geedka dushiisa iyagoo sita ulahooda markuu isku dayo inuu geedka koro ulaha uu sito amay sitaan dadka ayay meel kasta kala dhacaan oo aada u xanuun kulo waxaa lagu leeyahay haddii aad doonayso gabadheenna inaannu kuu guurinno geedkaasi aadka u dheer ayaa gabadha aanu saarnay wataasi fartayaa lagu fiiqayaa adiguna kor iyagu ula ay haystaan hoos ayay taagan yihiin kooxdu qaraabada gabadha ee ulaha sita dhammaantood waa dumar laakiin waxaa goobta taagan koox rag ah oo iyagu garsoor ah waxaa ku garaaci doona haddana waa gabdho lama ogola inuu ushaasi iska difaaco iyo inuu xanuunka awgeed la dagaalamo dumarka usha la dhacaya midna inta ushay kuu socoto lama doonayo in aad gabdhahaasi ku garaacaya aada la hadashid adigu muhiimaddu waxaabay gabadhaasi aada doonaysay ee geedka korkiisa lagu saaray in aad gaartid inaad geedka intaa kortid aad iyada u tagtid intaasina usha way kugu hoobanaysa haddii u adkaysto oo u fuulo geedka waa inuu gacanta soo qabsadaa iyaduna soo raacdaa oo uu geedka kala soo dego waxaana yaab leh inaanay kaarada ushaasi ay ka daynaynin garaacidda ilaa uu kala baxsado oo kala fogaado gabadha markaaad la soo degaysid dabcan haddana usha welibay kugu soconaysaa ilaa aad dhulka ka timaadid laakiinse haddana waxaa la doonayaa inaad sii socotid oo aad dadkii dhabarka aadisid usha intaas way kugu socota adigu waxaana caado u ah haddii uu ninku u adkaysan waayo ushaasi inaanu guursanaynin gabarh bulshada ka soo jeeda waxaana la tijaabinaya ay ku leeyihiin sida ay aaminsan yihiin iyaga waa dulqaadka iyo welibaa howrkarnimada ninkan marka waxaa la eegayaa inaad dulqaadan karto oo hadhow gabadhaasa u dulqaadan karto maadaama adigu ushaasi iyo dhibaatadaas usoo dulqaato marka waxay kuleeyihiin haddii aad ushaas u dulqaato taas micneheed waxaa weeye inta badan hadhow gabadheenu waad u dulqaadan karaysaa oo ma noqonayso mid ku noolaata goob aan dulqaad lahayn balse haddii aad jirka isgashato oo dadkii aad iska difaacdo taas micnaheed waxaabay gabadhaas eegi maysid iska socda lagu leeyahay waa mid ka mid ah qisooyinka ka jira dunida oo iyagu ku tijaabiya dulqaadka markay imaato guurka iyo weliba lamaanaha isqaba waa dalkaasi shiinaha bulshada ku nool ee tibit loo yaqaano waxaan doonaya inaad soo qabto adeega qaybta kaa barnaamijka intaan dhegeystayaasha fursadda u siinin barnaamijka oo qadadka tooska ahan u furan dunida way tallaabsatay oo waxaa la joogaa duni casri ah adeega internetkana waxa uu noqday mid aan marnaba laga maarmi karin waayo waxaad ka faa'iidaysani kartaa adeegyo kala duwan markaad haysato internetka waxaad helaysaa adeegyada dowladda sida codsashada baasaboorka leesinka darawalnimada iyo wixii la midka ah sidoo kale waxaad ka helaysaa adeegyada adigoo ku khaaska ama adeegyada adigu ku khaaska ah inaad familkaaga iyo asxaabtaadaba kula hadasho dhegaysta ma leedahay taleefon casri ah internetka ma isticmaashaa waxaan ula jeedaa inaad booqato shabakadaha sida shabakadda star f m si aad u hesho warar sugan oo xaqiiqa haddii aadan dhegaysan amaba youtube-ka aad ka daawato muuqaalada diinada ama diiniga ah oo wax ku-oolka ah haddaba safaricom waxay ku leedahay ka faa'iidayso adeegan internetka si aad u hesho waxyaabaha badan oo aad u baahantaha dhegayste qof walba oo ka mid ah macaamiisha safaricom waa uu ka faa'iidaysani karaa adeega internetka xirfad cusub ayaad ka barani kartaa sida hablaha inay ka bartaan cuno karinta haddaba haddii odaygu kugu wareeriyey cunno aadan aqoonin karinteeda maantaba soo qabso taleefoonka casriga ah dabadeedna youtube-ka gal oo halkaasi ka baro nooca cunno aad doonayso amaba odayga uu doonayo in loo kariyo isagoo aan filaynin u samee isaga ayaaba dhool cadeen doonee balse waa goormee waa marka haysato adeega internetka ee shirkadda safaricom maantaba garaac star five four four hash waa xidig shan afar afar afar gees bal ka waran dhegeyste adigoo taleefonkaaga gacanta ku haysta ayaa door dhammaantiisa helaysa waxaa ka dhacaya dunida iyo daafaheeda waa goorma waa markaad internet haysatid adeega internet ee shirkadda isgaarsiinta ee safaricom ayaana ku kaaga faa'iideynaysa arrimahaasi oo dhan sagaalkii iyo bar ayay gorsheegtu tilmaamaysa iminka waxaan doonayaa in dhankaasi iyo dhegeystayaashan weecdo waa tahay dhankaas iyo samirka iyo dulqaadka lamaanaha dhexdooda ayaanu barnaamijka arrimaha qoyska maanta oga hadlaynaa haddaba dhegeyste waa sidee qaabka ugu wanaagsan ee lamaanayaashu ay isugu dulqaadani karaan ama isugu samri karaan qoysaska soomaalidu ma ku baraarugsan yihiin ahmiyadda samirka iyo dulqaadka uu leeyahay guurka eber toddoba eber labo saddex shan eber eber sagaal eber ama eber toddoba siddeed eber hal eber shan hal eber shan waa qadadka tooska ah ay dhegeystayaashu naga soo wici karaan si barnaamijka ay qayb uga soo noqdaan ee daqiiqadahan aan fursadda u siinay dhegeysta u hore maanta halo sta f m
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wacalaykum asalaam waraxmat ullaahi wbarakaatu الحمد لله waxaan joogaa magaalada meerow ma uwa waxaan joogaa waa kusoo dhaweynaya raadi asagaayo balse marka hore
marka alxamdulilah waa fiicanahay haye raadi asagaayo walaal
waa gaabiyey haye ee meeru ayaa joogtaa barnaamijku waa la socotaa ma uwa waa la socdaa hadda waxaa weeye haa
lamaanaha waxaa la rabaa horta dilacsanaan dilacsanaan baa la doonayaa inay ka dhexayso haa sa'id haye
xanaaq waxa la yidhahdaa diintaba ma ogola waan gartay
samad oo taxamula baa la doonayaa camal ijtimaaci haa
ma garatay waan gartay
markan waxaa la rabaa qofta inaad dhaweyso sunnada rasuulka sala allahu alayh wasalam Mhm.
wuxuu samayn jiray jikaduu u geli jiray shaahu u karin jiray waa u khidmayn jiray Waan Khidmaa gartay.
la dhahaa waa gartay khidmaad u geli jiray haa dhiiguu ka dhaqi jiray dharkooda haye ma khayru khalqilah ka fiican tahay waa male gabar uu dad dhalo dad korsaday oos wax baray oos akhriyo adaab leh haa markaad guursato akhlaaq aad ku guursato
Mhm.
inaad xanaaqdo waa laga fiican yahay waan gartay dhankeeda iyadana
haa iyadana waa inay ogaataa saydeeda waa inay ogaataa iyadana haa ma Qoys- garatay waan gartay qoy dulqaad baa la doonaya haddee labada jeerba labada dhinacba dulqaad weyn baa la doonaya xanaaqan waa la iska ilaaliyaa waa gartay qoysaska gurigan wa- soomaalidu gurigan haa, guri- gurigan waxaa laga sameeyaa tacliin Mhm.
tacliin baa laga sameeya kitaabka waxay ku qoran tahay riyaad saalixiin ingilish baa jira af soomaali baa jira sawaaxili baa jira kitaabkaasaa la galaa habeenkii markii guriga la yimaadaa tacliintaa la galaa waa gartay gurigaa barakoobaaya ilmaha barakoobaaya jiiraankaa barakoobaaya kulli waa loo yeeraa Mhm.
ma garatay waan gartay si wanaagsan marka saasaa jirta Eh.
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu su-aal kale ayaan doonaya inaan weydiiyo balse ee, dhegeystaha kale ay khadka igu jiraan siyo halo star f m asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma
magacaygu maxamed maxmed kaynaan halkeed joogtaa maxamed maamulka meeru waan gartay soo dhow adiguna ee, barnaamijku waa la socotaa
aad iyo aad baan ola socdaa haye ee, qaabka u wanaagsan lamaanayaasha isugu dulqaadan karaan iyo qoysaska soomaalidu in ay ku baraarugsan yihiin ahmiyadda samirka iyo dulqaadka
waxaa weeye horta labada lamaano haa
ma dhici karta inay maaragtay dulqaad la-aan ay wada dhaqdaan mhm.
marka haddii la wada maarata la wada nool yahay oo meel la wada joogo labada lamaana keli maaha wax alla waxay safranaan oo dhanbo haa
horta waa inay isku dulqaataan waan gartay
marka dulqaad la-aanta waxay keenaysaa maarata kala tag Mhm.
hal dhinaca dulqaadkeedana macno ma laha Mhm.
inay labada dhinacba ay dulqaataan baa loo baahan yahay waan gartay
marka dulqaadka horta saas u rooyin ee qoysaska soomaalidu ma ku baraarugsan yihiin ahmiyadda dulqaadka iyo samirka ma yihiin kuwa isku dulqaatayow
haa dadba aad ugu maaragtay ugu baraarugsan haye
cido badan baa dul maaragtay samir ku wada socdaa maxaa yeele cidaha intooda badan samir baa lagu wada mhm
cid waxaa arkaysaa maaragtay ninka xaggiisa uu samirka ka socdo mhm
cid waxaad arkaysa xagga bilcaanta uu safarka ka socdo yay habboon tahay inuu samro
safarka waxaa u badan oo safraa ragga haye
bilcaan waxaa lagu tilmaamay in feerax qaloocan laga abuuray mhm
xariir haddaad dhahay waan tawsini way jabaysaa waan gartay waa furniinka loola jeedo haa
marka raggaa sabraa wuba sabraaba iyo ku haboonta maaha raggaa sabraa inta badan mhm
gabdho khayr qabaan oo sabraan oo ragga xun u sabraana way jiraan haa
marka saasay ay xaaladda tahay waan ku salaamay aad baa umahadsanta maxamed waa ku salaamaya aniguna meeru ayuu naga soo wacayay halow star f m halow dhegeyste asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma
waa cismaan isu jawaabo aad baan kuusoo dhaweynayaa cusmaan
sidoo kale adiguna kusoo dhaweynaya horta waa wax wanaagsan oo khamiis kasta oo ka dhasha haye
cid ilaahay ku anfacaya khamiis kastoo dhageysanayso haa
sabirku cid kastaa laga rabaa waa gartay
ninka iyo xaaskiisa waa laga rabaa mhm
hadday labadaba sabir leeyihiin wax wanaagsan wey haddii dee mid isku sabar leh mid kale dulqaataa la rabaa waa gartay
laakiin sabarka intiisa badan waxaa la doonaya horta sabirku qofka ilaahay ku abuura weeye dadku ma aha dulqaadku waxa la iska keeni kara waa xilmi ilaahay baa qof ku abuura mhm wax la iska dandoonaya maahan
maaha waxa ilaahay ku abuura weeye dulqaadka haddaad maqasho hebel waa dulqaad badan iyo xilmi buu leeyahay wax ilaahay ku abuuray weego haye
qofka xanaaqa badan oo dulqaadka badan oo maxaa ku rahdaaye ee cashareedka yihda oo inkastoo dee xanaaqu sii kala xal leeyahay haa
laakiin waxaa la yidhi mas-uuliyadda sare oo aad in u safral rabo reerka wanaajiya waa ninka mhm
maxaa yeelay ilaahay baa qur-aankeena iyo sunnada nabiga calayi salaam in badan baa lagu sheegay alrijaalu qawamuuna cala nisaa reerka dhan ilaahay markuu abuuray oo ku siiyey oo dejiyey adigaa la rabaa inaad meel walba fiiriso mhm
hadday kugu kacdo haddaad reerka la guursatid haddii ayadoo haweenku midda kale way iska dhib badan yihiin waad og tahay nabigeena calayhi salaatu wasalaam xaasaskiisii ayaaba ku masayray baa la yihahdaa sax
aayadda qur-aankeeda waad ogtahay markii inta tuuba ilaahi faqad sadruba waa aayadda waad ogtahay suuratu taxriim ku jirta taxriim ku jirta mhm
marka asagaa ninka laga rabaa inuu sabir dheer leeyahay dulqaad leeyahay waxyaabaha waxaa kaloo soomaaliya ku mahdaa mhm hadal laaya iyo hadilo adnada looma fiirsado mhm
marka
waa gartay waxaa jira iyadoo dhib qabin ayadoo biilkeeda haysato ayadoo wanaagsan bay hadal sii kaa tuuraysaa sumaan bay kula raadinaysaa inaadan danka gelin u qorto haa
haddaadan dulqaad badan samayn caruur iyo reer muuda dhaqmahayo maxaa yeelay waad aragtay inta gabadha hadda soomaalida gabdhaha ugu furaysa badan goroolka badan mhm gabdhaha waa la wada guursaday reer baa loo sameeyey mar way wada noqdeen waa la kala tegay warqadii uqor baad maqli mhm
reer sheegay marka aad dhistay oo degan oo weliba haddana markuu reerka caruur leeyahay inaad si si toos ku burburiso waa dhibaato sax
marka walaalow dulqaadku waa shay cajiiba mana liska dooni karo inkastoo haddana haddii adiga adiga haddaad dhasta dabeecad sameed haddii reer ilaahay ku siiyo oo reerku caruur yeesho mas-uuliyaddii alleh mid si weyn baa la saaraa waa gartay cusmaan qoysaska soomaalidu iyagu ma ku baraarugsan yihiin eh, mana badi eh, ma ku dhaqmaan samirka iyo dulqaadku
dadku dhaqmo waa jiraan maasha allah gabdhuhuna dad gabdho fiican baa ku jira ragga rag fiican baa ku jira mhm gabdhahana gabdho wanaagsan oo raggooda iska jiitaa jiro oo yidhahdo iska soo waa kii hadalkiisii ma ragga iyo dumarka ma wada xuma haye
gabdhuhuna gabdho wanaagsan baa ku jira raggana sidoo kale aha
laakiin waa arkaysaa maxaa reero badan baa dhalmay oo sabir ku isku duqoobay oo waxyaalaha reerka danka lahayn haa reerna waxaa weeye zamanka hadda jooga ay la socdaanoo waad aragtay inta gabar haddaan kulaa oo garooba oo meelaha wada taagan waa la wada guursaday maxaa loo furay mhm dhibaatada ninka Haddana annagii hore- ninka sooma noqon karo Anigu nin weyn baan nahay way ka soo bag- waa ka cabsan jireen ceeb heblaa la furay dareen bay lahaan jireen Haya.
Warqad soo jireen mhm
kuwaana waxaad umalaysaaba iyo kor warqadu baad naqli haye dhibaatada odayga sooma noqon karo markaas
maya mm odaygana waa ka imaan kartaa gabadha waa ka imaan kartaa labada ma wada xumo dad fiicanna waa laga helayaa labada qaybood waa gartay balse maxaa leedahay inay u dulqaadato waay
sabir baa laga rabaa hadduu ninkeeda dulqaad wanaagsan yahay inay adeecdo horta ko waxaa la rabaa ninkeena mas-uuliyad buu leeyahay adana mas-uul Mm.
ayada inay ninkeeda adeecdo oo waxa la- wixii uu yidhahdo ku adeecnaa la rabaa oon caasinimo iyo diinta ka baxsan ahayn haa
asagana waxaa la rabaa wixii wanaaga gabadha inuu uu sameeyo intuu awoodo uusan maxaan ku idhahdaayo xumaynin sax waa gartay cusmaan eh, ifo aad buu mahadsan yahay qaabka wanaagsan ee barnaamijka ugu qayb qaatay sidoo kalena uu inoogu bidhaamiyey arrimahaasi kala duwan ee ku saabsan lamaanaha iyo weliba samirka iyo dulqaadka dhegeystaha kalaan siiyo halo star f m waa kusoo dhaweynayaa waa sidoo kale barqa lamida magacaad inoo sheegay halkaad inaga soo wacayso maxamed ramo waa gartee waa kusoo dhaweynayaa saaxib si wanaagsan soomaali tiri haa sax
horta meesha lasla jooga laba hore ay ay kulmeena maaragtay la joogaan waa inay maaragtay dabeecadooda ishaabaan Mhm.
asigaas horta sabar haddii dheer horta kaasahan haddaan kasoo qabana sabarka ragga unbaaba maaragtay horta baryahan sabarka oo ku wanaagsan oo maaragtay sabar ku sabraya ragga unbaa samraa
badin ragga unbaa sabri waa habeenna sabar waa ka tageen Gab- habeenka gabdhahaba sooma samraan sooma jiraan kugu wanaagsan oo neo gabdhihii dumarkii hore oo baadii kusoo dhaqan jiray dhabi dheen soo arki jiray oo maaragtay haraadka oo hoolaha soo dhaqaalaysan jiray sabarta dhaansin jiray dadkii hore dad oo samra ama dhabi dheef kala qaanaa laakiin waan hadda maaragtay hadda magaalada jooga Hee.
waa jiir haas weyn neo sabar waxa la dhaha ma- isku soo booda waxooda sabar maa qaanaan haye gabdhaha ayaa duraysaa haa subaxan haddiiba maaragtay oo labaatan oo sano adi waxba halaaban weligeed waxba isdaba marin subaxan haddii arrinta weyn hore la waayo waxa waaye ee, maba ma jirtaba maarata meesha ayada dhaqan maba jiro waa kala kala carli waay haye
markaan dee ee, horena mogtahay sabarka waa dumarka waali reeb loo dhahay dumarka ee, dumarka maxaa waaye naarta dumarka u badanaa leeray waxayna ugu bateen sabar la-aan Mhm.
Ee, marka aniga waxaan dhihi lahay sabar ha la yeeshee meel aan sabar lahayn ee, maarata dhaqan ma jireen haa
ragii dumarkaba maaragtay labada ruux halaisku dulqaato sala sabraan ila magara waa gartay
laakiin beri waxaan arkayn inay labadii sabar aan lehen sabar gabdha waxaan leeyahay sabar hayeesha aad baa umahadsanta maxamed aan kusilaan sabar qaan
maxamed raamo aad buu mahadsan yahay anigoo mahadalinaya qaab wanaagsan ee barnaamijka uga qayb qaatay halo star f m
halo haa waa kusoo dhaweynayaa magacaad inoo sheegay halkaad inaga soo hayso
soo saarnaha madheerasa haye faaduma barnaamijka haddii aad la socotay u gudagal samirka iyo dulqaadka lamaanaha
samirka iyo dulqaadka lamaanaha haweenka waayaan dhihi laari haweenku waay maxaa ka wadaa
haweenkaa dulqaata oo samra haye
sababta carruurtiiba ayagaa haya soomaa oo xaafadda jooga waa gartay
ninkana iyagu unba hayo haye
marka wataa waxay adduunyada ku dhisan tahay waa hooyo si wanaagsan qoysaska soomaalidu iyagu ma ku baraarugsan yihiin ahmiyadda samirka iyo dulqaadka uu leeyahay uu u leeyahay guurka
waa kuwa ku baraarugsanna waa jiraa kuwa aan ku baraarugsanaynna waa jiraa haye
marka inta badan hooyo ilmaheeda waxa ka kaxeeya waa un waa un rag iyo dhibkiisa wadiyo hooyaba aad bay u wanaagsan dhegeystayaashii kaa horeeyey waxa ay eedda saarayaan oo ay leeyihiin dumarka iminka jiro dulqaadka ayaa ku yar maxaad kaga jawaabaysaa
waxaan kaga jawaabayaa hooyooyinka ilmaha lagu fura hataa ayaa kori mhm
aa gacanta ku haya biilka hataa way ka goostaan waan garta balse furitaanka lagama hadlayo inta ay wada joogaan
inta ay wada joogaan hooyo unba ilmaha koris hadday kala tagaan hooyo unba ilmaha koris haye
marka wax ka jira malaa dooda ragga meesha on qaadaan raacda ku haya maanta o dhan aad baa u mahadsan tahay faaduma mandheer ay naga soo wacisay aad bay u mahadsan tahay waa naga mahadcelinayaa qaab wanaagsan iyaduna waxay leedahay eh, ga- hooyooyinka waaye ama iyaga ayaa badi samra oo eh, u dulqaata qoyska ayay leedahay way ku mahadsan tahay eh, fikirkeeda dhegeystaha kale ayaan siinayaa halo star f m halo waxaan kusoo dhaweynayaa magacaada inoo sheeg halo saaxiibku wacalaykum asalaam waraxma
cabdi muuse oo tanaanif baa gowlhaan basaarkiisi si wanaagsan cabdi eh, barnaamijka haddaa la socotay u gudagal waa la socdaay haa
ad maxaa dhihi tahay haa lagu rafay wadjoogaan dabeecada ka ficnay kuul doona ficnay wanaag mhm
soo maha si wanaagsan haa marka ha ficnay waa wanaag iyo la ficnay waxa bata lagu tarbeeyo oo ha ficno inay maaragtay la guraguraga ka noqdo meey arrinta haye
ninka ina dulqata ficnay gabadha ina dulqata ka ficiyeen haye oo dhaqan ugu noo laba raawal joogto oo nolol ay ku wanaag ay ku wal noolaadaan oo dabeed lagu noolaadomo mhm
carada sasaan la yidhahda laakiin cara waxaa badmaan laga bilaabo fiicin caradeen aad baa mahadsan tahay haa waa ku salamaan sidoo kale waa ku salaamaya aniguna saaxiibkaasi tanarifa naga soo wacay wuu ku mahadsan yahay asne ee, barnaamijka fikirkiisa uu ka dhiibanayey Ee, barnaamijka hogaanka arrimaha qoyska ayaanu ku guda jirnaa oo maanta aan oga hadlayno samirka iyo weliba dulqaadka lamaanaha dhexdooda haddaba waa sidee qaabka ugu wanaagsan ee lamaanayaashu isugu dulqaadan karaan ama isugu samri karaan qoysaska soomaalidu ma ku baraarugsan yihiin ahmiyadda samirka iyo dulqaadku uu leeyahay guurka Low Star FM.
asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma
walaal waa aadan oo joogo raamo aad baan kuu soo dhaweynayaa aadan waa dhawa walaal haye barnaamijka haddaa u guda geshad barnaamijka haddaan u gudugala haa
horta ninuu raggii ugu horreeyey hadda waa maqlay dad badanaa waxaa gabdhaha eed saaraya si wanaagsan
kolley horta eedda gabdhaha keliya iskama laaniyo wax badan ayaa isbedelay oo ma aragtay sabanki ama adduunka dhaqanka ayaa isbedelay maxaa ka mid a waxyaabaha isbedelay waxaa ka mid a waxaa isbedelay sabar laantan sideedaba waxaa waaye waa wax horta ragga iyo gaba iyo maaragtay dumarkaba ka siman Mhm.
markaan dhaqankii aada naqaani jirnay hataa miya oo baadiya hadda ma geestagta iyo magaalodhinka maadaama dadka magaalodhinka soo wada galay isu badayn laakiin wax inta yar oo baadiyaha ku hertay iyo inta magaalada joogta isku dhaqan ma aha Mhm.
sabarka baadiyaha horta sidayaa isugu jiraa sabeena isugu jiri jiri sax
laakiin magaalada dhaqanka haddii is isbedelay gabdhaha iyo wiilashaba waa isbedeleen wax gabarh kelixna eed ma laha wiil kelixna eed ma laha Mhm.
markaan kolley gabdhaha eh, furan oo maaragtay mar kasta oo gabadha markii lasii guursanaayo sa idoon dhalinaa laga yaabaa inay saddex iyo afar nin isu marto
oo micnaha een, ee, ee, intaasi la furaya ayaa ka wadaa la furayaa midaa guursanaya waa furayaa bilaa la jirayaa intii dhalinaas mid kala qaadanaya waa furayaa marka kolley raggaas haddii mid oo dulqaad iyo sabar la aad jira gabadha iyo ay kala roo yihiin moogta gabadhaas saas lama yeelay marka yaa eedaas iskale eedaas waxaa iska laba labada dhinac intii wada joogto oo hadda wada dhaqanaysa waa intii wanaagsaneed intii kalena waaba wada dhaqan weysay waa kuwan wiilkina asdirbi taagan yahay oo gabadhiis barka guursada asbirri fura gabadhina iyadana birri la fura oo iyadana garoobka saaki oo shan iyo lixdan isu marti waa intii maaragtay dulqaadka aan lahayn oon dhaqan karin Mhm.
marka wixii gabarta eh, ku jiro wiilkii la da-ah oo la- maaragtay la seven ahna isagana waa qabaa waa gartay
marka dhaqankii iyo maarata dadkii hore oo la arki jiray ma jira maaragtay dhan ay ka imaadeen waxaanba yacni waa wax wiilka iyo gabadha isku da-da oo magaan hadda socdoo dhan ka siman waayo haa marka dulqaadka wa- labadoodaba waa waa ka liitaa dulqaadkii hore ma jira meeshii maaragtay ninka gabadha haddii maaragtay asla hadla ay maaragtay war ka yeelaysa oy ka dambeynaysa ma jirta ninkana meeshii markaan aas ninnimo iyo maaragtay aas isku adkayn lahay oo gabadha haddii war ka yeeli waysa aad maaragtay aas ka dambayn lahay ood iskaga tegi lahay ood marka dulqaad samayn lahay asagana sideeda oo kale as maarata haddii wax ka diidaado suuna madax ku taagsana waa gartay waxaa ula jeedaa ee, soomaalidii hore ayaa dulqaadka u badnayd ku fiicneed sax
kuwa iminka Marka jooga ma soomaalida horaa dulqaataan dulqaadka ku- so- soomaalida horaa dulqaadka ku ficneed soomaalidan dambe sideedaba ama nin ha noqdo ama gabar ha noqdee waa wax seban oo socdo waa haddii gabadha ay dulqaad leen wiilka la da-daana dulqaad mala marka waa isku sees Mhm.
marka dulqaad laanta isbedel badan ayaa dhacay si aad ku imaadaba ha ku imaada marka kala dambayn laan dulqaad laan markaan dadkan waa siman yihiin saaki heebelaa jira heebelaa jira mala wax yar oo ilaahay ka soo reebay oo maaragtay un rantooda ogma ogi inta kale wax dulqaadanaya mala waa gartay
marka walaal waa ku salaam aad baa umahadsanta aadan waa kaa qaaday aniguna waa ku salaamaya halo star f m wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu waa kaa qaaday walaal mid lamid aan wada kuusoo marinaya
runtii barnaamij oo Mhm.
aada u fiican baad keentay aad baad ugu mahadsan tahay si wanaagsan magacaada inoogu bilaabo marka hore iyo halkaad inaga soo wahayso
sababla isli roble isli ayaa joogtaa aa waan gartay haye ee barnaamijka fikirkaada ka dhiiba saaxib
waxaan qaaliyaa runtii barnaamijkana waa barnaamij eh, mar walba taaganba oo doon soomaalin nahay mar walba dhexdamada ku jira sax
dulqaad la-aanna dulxaw ma socdaan waan gartay
ammaanaha dulqaadkoodii de kulley marka u horeysa xanaansanay anigu inuu ragga ka bilowdo mhm
dumarkana uu ku dhammaado haye
sababtaa dii laba lamaana aan isu dulqaadan marka kaba kala dulqaadanin xanaansanay inaysan waxba soconayn waan gartay
ka horaa kaba macnaha faamil baa isku dhacay wax yaroo isugu dhaceen haye
ninkii gabadha xoogaa hadalka kusoo celisay uu dulqaadan waayo marka uu gacanqaad baa ka dhacay haye
gabadha milacana waa haye
habeenkii maalin marka guri ka maqnaa baa baa hawshii laga sheegay waa hawshaan dhex galay haye gabadhaan la hadlo waxaan aada ula hadlo muddo saacadaan la hadlay waxaa tii maya aniga ninkan waa way iga dhammaatay sax
marka waxaan idhi eh, sabirkaaga iyo dulqaadkaaga miyaalaa haysataa kii toddobaad maxaamidaa tahay ina iyalkaas iyo heerkaas ku dhaqmaan kaa rabaabaku haye
ma jirto tiri ana waxaan ku ballan qaadayaa waa kuli maalin dambe inaan lagu gacan qaadin baa ninkaa kaaga ballan qaadaya insha allah waan gartay
hadda hawsha way marka hore way cuslayd laakiin reer marka dambe loo fududeeyey mhm
reerkiina sidiibuu buu markii dambe ku dhismay ninkiina waxaan markii kolay nin wakti ka wax ka dhacay buu ahaa laakiin nin xun mu ahayne hawshaan ka saxeexnay wuu qaatay sidii unbun heerku dhaqmaa waan gartay
macnaha muscabow runtii dulqaad la-aantu waxay sababtaa wax badan bay sabab u leedahay wax kasta oo oo oo dulqaad la-aantaas kow ka ah haa
marka eh, dee reer soomaali anaba ay hore sabirka dulqaadka waa mid lagu jacaysto mhm
Eh, runtii eh, dulqaad la-aanta maanta waa ta gabdhaha nagooda garoodka boqolkiiba wax badan ka dhig mhm
raggiina aada moodaysa xoogaa mas-uuliyad darro badan iyo haa
gabdhihiina ay iyaga laftoodu ay mas-uuliyad dad- dad- badan ay iyaga laftooda mas-uuliyad darro badan laga dareemayo mhm
marka waxaa keenaya isu dulqaad la-aanta wax yar baa laga wada doodayaa oo dadka isugu dhacayaan mar walba sax
waa dulqaad la-aanta koobka mhm
samirna naga jiraa kudib haye
marka runtii dee barnaamijkan runtii saaxiibow eh, eh, bulshadan dhexdeedana aada ugu weyn mhm Eh, runtii waa kaaga mahad celinaya adiga ayaa mudan saaxiib aad baa u mahadsan tahay fikirkaaga waan kaaga mahadcelinaynaa
waa kala walaaga aad baad mahadsantahay adiga iyo su-aasha waad salaamaya si wala mid ah roble sli nairobi aad buu u mahadsan yahay halow star f m halow dhegeyste
Halo.
waa ku maqlayaa soo dhowow magacaada inoo sheeg waa cismaan oo mar labaad ku soo laaftay Ah.
waxaa yarka odabeesade haa soo dhowow mar labaad kelimahan asmaan inaan ku raaciyo
haye haye haye de horta hadalkii maxamed aadan oo yarsaama kusoo hadlayay hadalkiisa waxbaa iiga baxay sababtoo hadda kore laba gabdhoodaan anugu waraysa haye hadalkiisa oo ahaa ee, dulqaad la-aanta gabdhaha haweenka u badan yihiin haa gabar iyadoo ninkeeda wanaagsan ee guriga joogta oo biilkii fiican siinaya waxay tiri ma yeele waa shaqaysaan suuqan geli sax
aan walaali saas maaha ilmaa noo dhaqaale haye waa la hadla waxay ku tiri wana ubini biilkiisa ma deeq iga dhaaf nin biilkiisa aan sugi lahaa waa ka tagaa meesha haye
mid kalena waxaan ku idhi lix baa furtay lix nin haye
nin nacan oris nacan haye waxaan ku idhi walaali maxaa intaan inaad u gursatay ninkaan madax xumayna maxaa dhacay mhm
waxaan waxay tiri haddii la isku dhaco waa la kala socon bay tiri meeshaan soddon guursi waxay tiri sidac ku nool soddon guursitaa ka fiican bay tiri haye way ku mahmahday way imaamaaday haa haye lixdaa nin ma wada xumee mhm cilada waa adiga aana kolley ogow sax
marka runta marka la sheego gabdho gabdho fiican baa jira boqol kiiba boqol laakiin waxaan u sheegayaa zamanka hadda la jooga dulqaadka inta badan waxa uu ku yarya waa gabdhaha haa ayal inta gabaroo la furo waad arkaysaa waa la dhisi gurigii baa qarash baa la gelay fadhi waa nairobi fadhi baa loo dhigay adduun baa la samaynay beri waa ka kala cadda haa
marka waxaa dhiilaa gabdhaha naga soomaaliyeed dulqaadka ha same inta badan dulqaadka ku dadaalay rabana maxsan aad baa umahadsan tahay adiguna cusmaan ifo mar labaad ayuu soo laabtay wuu ku mahadsan yahay laba qiso ayuu inoo sheegay ee, dhegeystayaasha way ka bogteenayaan filaya iyo mahmaahdaasi ku dhacday cusmaan dhegeystaha kale labo star f m halo asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma soo dhow magacaada noo sheeg waa maxamed aadan oo jooga oo mombasa mombaaso ayaa joogtaa barnaamijka waa la socota soo maahan si fiican waa kusoo dhaweynayaa u gudagal saaxib maasha allah walla wada arrim hadda kaa leesan waa arrimo wanaagsan haa
maadaama hadda maxaa ka hadasheen baraarujiin oo ragga iyo dumarka ku xisaabsoo ninka horena marka horena erko- ninka erkii ahayn aayadda hore uu soo qaatay annisaa uqawaamuuna haa
marka waa run arrinta waa jirta laakiin walaal maxaa jirta waxa la dhahay beryahan diracu ii gelay iyo ma arki jirin ma arkaynin iyo waan ku guftay iyo wax ay dhahayin inay soo saaraan dumarka aan eegin maxaa laga wadaa
yacni qofkanaydo marka ay isguursadaan guurka horti horta hore isjeclaanayaan marka banaana iska jeclaanaya wax waalidka oo marata waalid oo ku hagaajinaya maha ayaga ma keensanayan dumarka haa micnaa diraca uu ii gale waa uu ii hoos dhabada miya ka wadan uu ii dhuuntee ha ha camal yacni haa
marka maxay leeyihiin marka qofkan ani ma arkayni camal yani waan ku gufta camal Ge- waa- ge- marka geeda camal qof lugta lugtu ii gala camal waxa dhahay
haye waa garataa malenya yaa saas le rag iyo dumarkaba
dumarka waa dumarka sida badana dumarka ka socota arrintaas mhm
inkastoo ragga naftiisa rag dulqaadka uu jiro mhm
marka ana hadda maxaan dhihi lahaa waa jiraan dadka dad oo ku dulqaadanaa lamana is aaminsan oo maarata isjecel oo dar ilaa isku jeclaada oo guur oo maarata inay reerkoo dhaqtaan oo u talagaleen waa jiraan sax
sida faraha u sineen oo bilaadanka u sineen horta mhm
gabdhaha walaalahaygana oo inkastoo ayakoo aada aan saaraynin xoogaa maxay ka muuqataa isku da-asha inay meesha kaa socoto isku dayasho Eh, ehe
maxaa yeelay heblaayba waa waa waa la fura waa dhaqan nasaa dhib maajo waa degan tahay haa hadda waagaa dambe anaa hadda xaafadayna waa taanarif waa taanarifa mhm
waaga dambe maxay maxay keeneen waxaa lahay bo heblaay waa la fureeyay ilmihii waa lagu kordhakahaya Mm, waa lagu korbiilaya camal ha waa lagu korbiilaya haye anigoo taasoo taasoo kale arkaya maxaan yeela mhm
marka ani hadda maxaan arkayaa sida badana inay birka dumarka ah, gabdhaha walaalaha in ay ka socoto marka hore guur ma fiirsanayn horta guurka waa loo meel daadaa waana loo fiirsadaa ma garatay haa
gafka gabiw kaarida moogta mar haddii aad gafto mar labaad in aad gafto ma inay u fiirsataa fiican mhm
marka hore ayagoo maaragtaay oo qofkan meeluu ka imaayo isin ahaan meeluu ka dhashay kasoo ka garanaynin macadiinkiisa garanaynin ay iska daba kacayaan mhm ka bacdina maxay ku leeyihiin waa ilaahi kuma dirnaa qofka waan ku khaldamo iyoma qalma camal mhm
marka runtii ahaan waxaa dhibag meesha ka jiro maxaa waaye dumarka dumarkana xoogaa meesha maxaa ka jirtaa isku dacasha inkastoo oo la yidhaahday ay soomaali hore u tiraahday dumarka waa caruur cadowey mhm
runtii ahaan haddii laga hadlana maxaa la yidhaahday gabar maxaa maxay un ka degnaataa hooyadeeda hooyadeeda ama dumisa hooyada ama ka dhis ama ka dhaa ama ilaahi kuma dirnaa ay ka dhisnaataa maxaad ula jeedaa hooyooyinka qusburburka ay qayb ka qaataan miya ka dhisa haye
hooyooyinka maxaa waye sida badana ninkan daawa labada maalin intay intay dhahan qarash ay weydiiyaan ay dhahan qarash noo soo dir ama wax ay ay weydiisaan oo wadan u sheegto inay dhahan bakan dan dan nin mehe iska fur mhm
marka aniga maxaan dhihi lahaa dumar gabadha horta waa waalidkeeda laa qabo ama waalidkeeda aa furta waa garataa malenya mhm
marka aniga maxaan dhihi lahaa dumarka in waalidkooda ay tarbiyeeyaan oo ilaa kuma dirnaa diinta ay ku baraarujiyaan horta maxaa waye, qof aan diin qabin horta maxaa waaye waa shaydaan baa sheekh ule ma garatay haa
sida hadda ay ka badatan maxaa waaye dumarkaan eegin diin ma u fiiriyaan maxaa u fiiriyaan ninka jeebka xoogaa wax ku hayo mhm
jeebka haddii wax kugu jirin maxaa lagu leeyahay nio ku dagirta iyo kordha maxaa yeele maanta waa ka jaban tahay maalin kuwa ay ka jabnayna jirahay maxay agtaahan tahay haye
marka aniga maxaan ku borin lahaa dumarkayna midda hadda reer qabto iyo midda ilaah midda hadda ujeedo inay guursato inay guurka u fiirsato oo nin mustaqbalkeeda dambe oo maarata si fiican oola dhaqanayo inay ay fiirsato mhm tani hadda ilaahay ilaahay gacan gacan u gelina oo walba xiriq xalaal lagu qadan oo deganna inay samarto haddii iid ay samri wayso horta maxaa waaye labada qof oo wada jawaab mid ama samra ma garatay mhm
wax hal qof oo samray maaha haye
laakiin labada qof oo hal qof ama samra maxaa waaye ama ninkaa samra ama gabadhaa samraysa waa gartay inkastoo gabdhaha nega ay dhahayaan ilmaha u dhalay ma ogyahay samarkadaydu mu samreen ilmahana ugu samrahaya mhm
marka midan adduunkan hadda egan xaaladda eega- xaaladda adduunkan egan waa arkaasaan abaara laisku soo sidaa xoogaa kuleela ka jira marka mhm ninka hadii waa xer uu jeeb qalanaado maxaa la yidhaha dalogta dambe lagu dhufaanaa marka anad maxaa oga ongala dardaarmi lahaa in laisku samro waa gartay aad baa umaadsantahay Inay dambo- sinay dambe hadda guursanaysana inaa u fikirto oo guurkeeda ay si fiican oo u fiirsato maxaa yeele hadday u fiirsan waa dhiba dhaca oo dhihin ereyga hadda aa sheegaysa ها wuu wuu ig hoos يعني لو- galamaya hadda ها يعني دراعه إيه قلي ما أركين يا واحد يدو وموالك يوصل جوي يا واحد يدعي ما قرأت aad baa mahadsanta saaxiib marka walaal waan ku salaam adiyo wax aqoon wax dad oo dhegeysanaya walaalahayga dhegeysanaya dhammaan waan waan i salaamay waanu kaa guddoonnay aad baa umahadsan tahay masha allah barnaamijka hoggaan kasta ee arrimaha qoyska ee qeybaha ugu dambe ee barnaamijka iyo dhegeystayaal kooban oo ah qeybaha ugu dambe fursadda aan siin doono ayaanu iskugu soo laaban doonaa ha iska bedelna mawjada dhegeystayaal waa hagaag isku soo noqod wanaagsan mar kale dhegeystayaal warkii barqanimo iyo sidoo kale qadar deega ganacsiga ayaad soo dhegeysateen iminkana qeybiha ugu dambe ee barnaamijka ayaan u gudagelaynaa daqiiqada kooban ayaanu haysanaa hogaan kasta arrimaha qoyska ayaanu uga hadlaynay maantana uga hadlayno samarka iyo weliba dulqaadka lamaanaha wada jooga dhexdooda ah ayaanu uga hadlaynaa balse intaasi ka hor aan soo qabto adeega qeybta ka barnaamijka dunida way tallaabsatay oo waxaa la joogaa duni casri ah adeega internetkana waxa uu noqday mid aan mar walba laga maarmi karin waayo waxaad ka faa'iidaysani kartaa adeegyo kala duwan markaad haysato internetka waxaad helaysaa adeegyada dowladda sida codsashada boosaboorka leesanka darawalnimada iyo wixii la midkaa sidoo kale waxaad ka helaysaa adeegyada adiga kuu khaaska ah inaad familkaaga iyo asxaabtaada kula hadasho oo kale dhegaysta ma leedahay taleefon casri ah internetka ma isticmaasha waxaanu la jeedaa inaad booqato shabakadaha sida shabkadda star f m si aad u hesho warar sugan oo xaqiiqo ah haddii aadan dhegaysan ama youtube-ka aad ka daawato muuqaalada diiniga ah oo wax ku olka ah haddaba safaricom waxay ku leedahay ka faa'iidayso adeegan internetka si aad u hesho waxyaabaha badan oo aad u baahan tahay qof walba oo ka mid ah macaamiisha safaricom waa uu ka faa'iidaysani karaa adeega internetka xirfad cusub ayaad ka barani kartaa sida hablaha inay ka bartaan cuno karinta haddii odaygu kuugu ware- hadduu odaygu kuu wareeriyey cunno aadan aqoonin eh, karinteeda maantaba soo qabso taleefonka casriga ah dabadeedna youtube-ka gal oo ka baro isagoo aan filayn u samey cunnada isaga ayaaba dhoola caddeyn doone balse waa goorma waa markaad haysato adeega internetka ee shirkadda safaricom maantaba garaac star 544 hash waa xidig shan afar afar afar gees bal ka waran dhegeyste adigoo taleefonkaaga gacanta ku haysta ayaad war dhammayntiisa helaysa waxaa dhacayo oo dunida iyo daafaheeda ka dhacayo ayaa halkaasi kala soconaysa waa goorma waa markaad internet haysatid adeega internetka ee shirkadda isgaarsiinta ee safaricom waa tahay halkaasi aan uga soo laabto qadar adeega qeybta ka ee barnaamijka waxaan doonayaa iminkan qeybihi ugu dambeeya barnaamijkan u gudagalnay dhegeystayaal koobanna waan siinayaa fursada laba ama saddex dhegeyste intaa uu een, markaasi wakhtigii saamaxo arrimaha qoyska waxaan uga hadlaynaa samirka iyo weliba dulqaadka lamaanaha dhexdooda waa sidee qaabka ugu wanaagsan ee lamaanayaasha isugu dulqaadan karaan ama isugu samri karaan qoysaska soomaalidu ma ku baraarugsan yihiin ahmiyadda samarka iyo weliba dulqaadka waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber ama eber toddoba siddeed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystaha qadka ku jiraan siiyo halow star f m
asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma
walala aadan helina gaarsan ka soo wacaya magacaada inoogu celi
aadan baa laydhaa walal gaarsan ka soo wacaya
waan garte ee barnaamijku waa la socda soo maahan si wanaagsan walaala haye fikirkaaga adigoo noo soo koobaya walal horta waxaa weeye reer kastoo dhisan labada qof madaxooda mid unbaa lagu degyihin haa
hase ahaatee markasta waxaa la doonayaa ragga inay dumarku naxariistaan oo ciladahooda iyo jirjilaacooda aysan ku- ku ad adkaan ee u naxariistaan ee nin walba wuxuu ogyahay gabadha isla gabadha uu qabo laban hooyadiisii walashisa camal haa
soomaalidana waxaa dhahdaa ee, nin walba hooyadiisii walashisa wala ficanta laakiin gaba naag xaaska waa unti aad qabto kolba iska dhib badan tahay la dhahaa haa hase ahaatee de la- labada qof ama gabadha haata ama ninka haata madaxooda mid unba reerka ku dhisan yahay mhm.
waana xidmad rabbaaniya oo ilaahay uu addoommadiisa aysa dhexdooda ugu dhigay haye labadii wanaagsan hadday guri dhistaan labadii xumeed bay reerka ka dumayaa waan garte labada qof ay isqabto mid unba oo madaxooda reerka ku degan yahay ahaa fikirkeyd inta inoo walalaha kale nafaafsiinaa aada baa mahadsan tahay saaxiibkaasi uu mahadsan yahay ee, ismaamulka gaariso naga soo wacay xigaha Waa ka xumahay dheg- ee, dhegeystahaasi qadka ayaa ka go-ay gabagabadii ayaan kusii siqeynaa halo star f m waa kusoo dhabeynaya magacaada noo sheegay halkaad naga soo wacday
waa axmed odo maneera gaaraan yaawado waa gartay mandheer ayaa joogta barnaamijka u gudagal adigoo fikirkaada in la wadaagaya oo na soo koobaya
aniga wato waxaan lahay dadka adduunkan joogo sawir ma laha dulqaad ma laha adduunka hore sawir dulqaad Mm.
iyo iyo kala dambeyn ay jiri jirta haye
maxaa yeele burburka waxaa keenaa kala dambeyn laanta oo labada raqoon oo macnaha inay kala dambeynaysa oo horta ay kala amar qaataan haye
marka waxaan dhahay haweenkan sawir badan dala isu fiiray ragga iyo haweenka ma- ra- haweenka isu firi badan haweenka ayaa samir badan
aa ragga maxaa yeele oo dhina wax wax wax weyn heehena waxa wadan adiga dhacdooda ah inaa la xaalin karaa iska jirtaa as wataa Hmm.
marka in waxaan dhahay haweenka sawir badan oo maxaa yeele gabdhaha naftooda siminbaa gabdha faseexnaa ku jiro raggooda ka dambeeyo raggooda hadalkiisa yara oo dhaca adre oo iyagu reerku ku dhisan yahay
reer ku dhisan yahay oo maamulka hoose iyo maamulka waxay noqotaanba Mhm.
hadaad maqan yihiin dad jawo iyo iyu kaama malaamada oo maxaa yeele hadaad iska tagay iyu kaama mid seeraayo cidda iyu kaama joogo intaas jocda idhaah waa saas
markan waxaan leeyahay horta sawir laanta iyo dalkan damad gaar kasoo baxay sawir ma walaaba kuwiis burburka waxaa yeelaa gabar hadda waxaad arkaysaa toddoba oo laga baxay lakala kaa Mhm.
markan waxaan leeyahay sawirka la duqaato aan lakala dambeyn dhammeynka lakala gabalo roo meel kala joogto dowlada isu dhaleen ilmaha isu dhaleen haddayn sawiran nin sawir waxaa leeyahay si tisi meele waan gartay aad baa umahadsanta walaal
walaal waa la sawir aan leeyahay sawir alka filan waa la sawir waan kaa qaaday sidoo kale dhegeystaha ugu dambaan siiyo halo star f m
yo salaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma
magaca ku salaama axmed alqar raamo qaaraanbolo taseexmagara aad baan kuu soo dhabeynaya axmed dhegeyste ugu dambe ayaa tahay fikirkaada inuu la soo wadaag adigoo inoo soo koobaya walaalow dulqaadka adduunyada dhamaaleedka ku dhisi yahay magarat haa
marka waxaan dulqaad lahayn ah maba maba suurtagalayaanba magarat Mhm.
marka dulqaadka magaca adiga iska keeni maa waxaas ilaahay kugu abuura horta waan gartay
marka dadka balaadin inaysa dabeecad maaha Mhm.
marka eh, eh, dabeecad kasta qofka ilaahay waxaa waaye wax ilaahay aad maaragta dabeecadada ka dhigo ninkaa bedel kara ma laha Mhm.
markay tahayna eh, inta badan dulqaadka eh, ragga dulqaad leyn waa jiraa dumar dulqaad leyn waa jiraa magarata Mhm.
marka ay tahay haa
eh, eh, dulqaadka eh, dumarkana inta badan waxay dulqaad u lahayn ay u lahayn waxa waaye dumarka marka hore horta aad aan loo tarbiyeyn magarata
aad aan loo tarbiyayn maxaa ka wadaa
Eh, dadka ma- qofka mida la guursana waa qofka horta maaragtay inay diinta la baro oo akhlaaqda la baro in wanaagsano haye micnaha gu- eh, guriga hooyadeed ee kusoo halawda miyaa ula jeeda
aa dadka marka hore dadkoo kanidanka waa hagaagaan waa gartay balse ee mar- marka ay tahay mhm.
eh, qofka haddii maaragtay qofkaas duurka iska hesheen Mhm.
oo oo marka horeba duur wareega maaragtay ama facebook ama maaragtay whatsapp aad iska hesheen adiga ka duur wareega duurkan aad iska hesheen eh, oo marka horeba qof xerga ka baxsada aba oo qoolkiid waan gartay
eh, wax faa'iido soo kordhina malakaas sax waan gartay
maaqiin qofka haddii maaragtay qofka marka horeba lasoo tarbiyeeyo oo maaragtay eedaafka lasoo bara aad dhibaato nafsikaada aad hesho eh, inay ku wanaajiso ama ay wanaagsanaato waa dhici magarata waan gartay walaal aad baa umahadsan tahay
Assalamualaikum.
sidoo kale uu mahadsan yahay fikirkiisa ee saaxiibkaasi ugu dambeeya raamo ee naga soo waayay ee halkaas ayaana doonaya inaan kusoo gabagabeeyo barnaamijka hogaanka ee arrimaha qoyska khamiis walba ee, subaxii ama ama subaxa ayaad dhegeysataan star f m codka gobolka waqooyi bari nagala socoteen dhammaan dhegeystayaasha way mahadsan yihiin kuwa dhegta inagu hayay aan dhegeysanayay sidoo kale kuwa barnaamijka qeyb noola soo noqday barnaamijka oo inoo soo bilowday qadar saddeedii iyo barkii ee anigu waa xamsa ismaaciil ee barnaamijka idin soo saaray idinla socodsiinaya sidoo kalena idin farsameynayay kulanka xigo ayaan dib u kulmi doonaa waa berito hadduu eeba yidhaahdo iyo weliba barnaamijkeena hogaanka ee xaaladda dalka intaasi ka hor nabadgelyo